ka ganacsiga agabka sboortiska sida dharka kabaha kubadda cagta iyo kuwa kale oo badan ayaa waxaa laga dareemayaa sarukac maadaama bulshada ay si xoogsan u iibsanayaan dhalinyarada ciyaara kubadda cagta ayaa si joogto ah u iibsada agabka sboortiska taa oo fursad u noqotay ganacsatada haddaba mid ka mid a ganacsatada ku sugan degmada jowhar islamarkaana iibiya agabyada sboortiska ayaa ka waramaya faa-iidada iyo sida ay u iibsadaan dhalinyarada ka ganacsiga agabyada kala duwan sboortiska waxaa waaye socodkiisa aad u badan yahay dabcan waxa waaye waa dhalinyarada aad u xiisa dharka sboortiska waxaan kala iibiyaa waxa waaye waa baaxad badan yihiin waa qeybo badan yihiin qof walba wuxuu xiiseynaya ama uu hubigiis yahay uu jecel yahay kugu imaanayaa wuxuu ka heloon kaa iibsanaya jumlo iyo tafaariikh tafaariikhaan u iibiya aniga waa jiraan sometimes mararka qaar dad ii yimaado oo si jumla iga qaato dersin dersin iyo bar laba dersin waa jiraan dhalinyaro badan oo ii yimaado oo sidaas iga qaato walaalow kuwa raqiis iyo kuwa qaal ba iskugu jiraan qof walba iyo jeebkiisa iyo wuxuu micnaha ka baxo dalabkiisa la siiyaa qofka micnaha hadduu dhahay wax raqiisa rabaa qiimo jaban oo macquul ah waa la siiyaa qofkii dha wax taya leh oo ilaaha kuma darnaada wax tar laa rabaa dhahne aniga ahaan markaa soo qaadayo waxaan kusoo qaadaa qiimo khidmad macquul ah markaa inta keenayan sidoo kaleentood qofka waxaa laga iibiyaa wax faa-iido ay ugu jiraan waxna waa ka bedelaa sometimes waxaa kamid ah isku jooga sportiska sida jaakada iyo surwaalka isku jooga ah waxaa kamid ah fanaanadaha iyo buumooyinka iswato oo kooxaha kala duwan sida horyaalka ingiriishka ay ugu quud weyn tahay kooxda manchester united sidoo kale mancity waa dhalinyarda waxay aada u xiiseeyaan horyaalada kala duwan jermal spain faransiis qof walba iyo dooqiisa neow hadda waxaa iibkeeda saa-id dhalinyarada ku yihiin the ganars arsenal koox la yiraahdo kooxdaasaa iibkeeda hadda badan yahay oo sanadihii ugu dambeeyey horumar balaaranad ka sameysay kubadda cagta soo kabashalayaab la sameysay kaba sportiska waxay kala baxaan ayu nuuc waxaa jiro kaba sportis sida kabaa kubadda lagu ciyaaro kaleentood oo birmisig unta kale ah kab tayalho maasha allah ah oo ilaah kuma darnaaday khafiif ah sidoo kale ma jiraan kaba kaloo sportis ah oo allah mustacaan salaxaa la yidhahda adun waaye dadku waa yeelada oo adiga aalmiteos waxday korontada qaataan waxaa kaloo jiraan kaba kaloo sportis ah ayagana libis ahaan dad qaar u isticmaalaan oo fudud kab fudud la sportis ah waa ayu nooc oo kala baxaan kaba sportis waa fara badan yihiin aada iyo aad caruurta aada u iibsadaan wayba jecel yihiin caruurta boqolkiiba boqol waxaa jiro caruurta way imaadaan way i weydiiyaan waa iibsashadooduna ay badan tahay maasha allah farqi weyn oo udhexeeyo dharka sboortiska ah iyo dhar kala iibiyo dharka sboortiska boqol kiiba boqol dhalinyarada dhalinyarada magaalada ku sugan waxaa si aada u iibsada dharka maaliidaha aana aada u xiiseeyo dhalinyarada da-dooda ee ka hooseyso labaatan sano labaatan sano wixii ka weynna waa ayagana waa wax bartood way iibsadaan laakiin dhalinyarada aada iyo aada u yar oo tumi todoba tumi sideed meelahaas jiro aada u iibsado iyo toban sano wixii ka yar ye ye sanad walba wax cusub waa soo baxo sanadba sanad ka duwan waxa waaye wax cusub aa jiro wixii hore sanadka hore wixii ahayd dad qaar ma barwaan bay garqaaji ku dhahen waxaan sanad hore ahayn hadda wixii cusub arnaa ku dhahen xilli ciyaareedkan juste waxaan ku hami weynahay magaalo madaxda hirshabeelle inaan ka fur qeyb sportis keliya ah oo wax kale loogu imaahayn shay kale loogu imaahayn sportis ayu nuuc kala duwan si kastaba ka ganacsiga agabka sboortiska ayaa lafdhabar u ah isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada waxaana magaalada jowhar kusoo badanaya goobaha ganacsi ee lagu iibiyo agabka sboortiska